waxaan wax muddo soo socday waa issoo tarayay tusaale haddaan ku siiyo xasan sheekh iyo sheekh shariif markay joogeen weli waxaa jira siyaasiyiin caraysan oo dhibaato magaaladan ka waday oo u arkaya mucaaradnimadooda iyo inay ama shaksiyaad qabiil isticmaalaan ama hadda sidoo kale madaxweyne farmaajo jooga madaxweyne farmaajo waa taqaanid oo muddo la soo shaqeeyey markuu ra-iisul wasaare ahaa hadda oo madaxweyne ahaa golihii wasiirada aan ku jiray haddana aan ahay guddoomiyihii gobolka madaxweynuhu waa nin aad iyo aad uga fog qabiilka waa nin shaksi soomaali o dhan u siman tahay waa shaksi waagii laba kun iyo kow iyo tobankiina shacabkan gobolka banaadir usoo banbaxeen waa shaksi sideedii februaayo laba kun iyo toddobiyo tobanka marka la doortayna ay dadkao dhan usoo banbaxeen meel walbay joogaan haddana in wixii la siyaasadeeyo la dhaho qabiilaa xanaaqsan oo qabiilaa kacsan runtii waxaas wax ka jira ma laha waa shaksiyaad raba inay ku orkacsadaan madaxweynayaashii hore waxaan ku yidhi markii muxuu ahaa ay joogeenba dhibkan waa uu jiray magaaladan magaaladan muqdisho haddaan la kala saarin siyaasaddan la siyaasadaynayo amniga la siyaasadaynayo caasimadan horumarkii ee rabtay ma gaarayso hadda waad aragtay muddo laba usbuuc waxaan ka shaqaynayna howlgallada amniga sidii jimcihii aan maaragtay mahardoon ugu qabanay magaalada amniga iyo nabadeynta ka jiro waataan xalay ka hadlaya haddii siyaasiyiinta oo ay nagala soo qaybgeli lahaa maaratonka stressna waa ka bixi lahaa fawdadii ka dhacday toddobadii muxuuaa sabtigiina kama dhacdeen golaha shacabka marka annaga waxaan leenahay waxay tahay kow arrintan qabiilka la siyaasadaynayo waa ku celcelinaa xasan arrintan maanta waxaan rabaa inaan si fiican dadka looga garbaxo waxyaalahan taabuuga laga dhigayo wax ka jira ma laha waa shaksiyaad raba inaan qabiil lagu orkacsado qabiil mar horaa laga gudbay waad og tahay siyaasiyiin la ogyahay la yaqaano hebel hebel adiga baa u dhihi karta ammaanta wuxuu taagan yahay 91-kia lagu noqonaa qofkaas qof oo maaragtay ma aha u naxayo shacabka iyo magaalada qof u naxayo dalka anigu waxaan qabaa madaxweyne farmaajo iyo wasaare kheyre iyo yariisooba dad runtii arrimo qabiil iyo lagu maaragtay lagu tilmaami karo ama lagu handadi karo midna ma aha dadka noocaasana maba ahayn inay siyaasadda ku jiraan annaga magaaladan aan duq ka ahay magaalo magaaladan uma rabo fawdo uma rabo qallaace qaswadana ma rabo inuu magaaladan uu naga hor istaago horumarka aan rabno waxaan rabnaa magaaladan in maqaamkeedii aan aan ka tashanno magaaladan waxaan rabnaa inay shacabkeedu ay la helaan shacuubta kale oo gobolada kale shakhs kastoo soomaaliyeed muwaadin kastana in uu dalkii horumar gaaray barwaaqa inuu helo ayaa naga go-an taasna waa ka shaqaynaynaa runtii qaraxyadan waxay ahayd midda keliya la rabay inaan ku midoobno ummaddan cadowgeedu waa al-shabaab shabaab in laga soo wada horjeesto ayay ahayd oo laga wada shaqeeyo